dagaal xoogla ayaa shalay gelinkii dambe ka dhex bilowday xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho kaas oo aad loo ilaaliyo ayna ku xiran yihiin maxaabiis kala duwan kuwaas oo qaarkood ay dil toogashaha ku xukuman yihiin kuwana ay ku xukuman yihiin cimrigaha ku furto amaba xabsi daa'in mar qura ayaa waxaa laga war heray rasaas xabsiga gudihiisa ka dhacaysa waxaana taasi qalqal ay ku abuurtay waaxaha kala duwan ee dowladda federaalka ah dowladda federaalku waxay sheegtay in maxaabiista qaarkood ciidamadeeda hubka ka xoogeen ayna bilaabeen toogasho ka dhan ah askarta dowladda sidaasina dagaalku ku qarxay dagaalka oo shalay gelinkii dambe ilaa xalay qaybtii hore socday waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaartay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwii xabsiga ilaalada ka hayay qaar ka mid a saraakiisha la dilay oo aanu magacyadooda helnay waxaa ka mid ah kabtan cabdulqaadir maskiinow laba xidigle maxamed siciid raage iyo xidigle maxamed tooxow ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka ah iyo ajaanib ayaa waxay ka qayb qaateen dagaalka oo si weyn looga maqlayay xaafadaha magaalada muqdisho warbaahinta muqdisho waxa ay sheegaysaa in mid ka mid ah maxaabiista uu baxsaday intii xabaddu ay socotay dowladda federaalka ahi waxa ay sheegtay in xilli dambe dagaalku uu istaagay raggii dagaalamayeyna ay dishay xabsiga dhexe waxa uu ka mid yahay meelaha lagu dhibaateeyo dadka soomaaliyeed gaar ahaana reer muqdisho waxaana ku xidhan dad tiro badan kuwaas oo dusha laga saaray howlo aanay shaqo ku lahayn